hadda waxaan arkaynaa waxaan raggii ka qiimo badan haweenkii beeshaan ka soo jeeday ayaa maanta waxaa ku jira dareen ah in meeshaas ay ka jirto dhibaato dhibaatadiina aan wax u istaaga ayaan jirin runtii ani waxaan rabaa inaan hal kelima meeshaan aan ku soo jeediyo rag meeshaan kuma hayno oo nin kastaba gurigiisa iyo shaqadiisa gaarkeed u mashquul ku yahay ani waxay ila tahay inaad halkaan ku simin oo intaad baxdaan aad u tagtaan dadka mas-uuliyadda hormuudka ka ah ee aad dhahdaan saan ma leydi ka yeelaayo ceeb way aad dhahdiin oo barnaamijkaas loo quma loona istaago haddii kale waxay noqonaysaa war mediya laga sheegay halkaa looga tegay noqonaysaa wax kasoo naas cadaanana ma jiraan ilmaha hadda agoontaa kuwa kala agoontoomaya hadda kuwa agoona soo maaha kuwa kala agoontoomaya cid tilaabo qaadaysana ma jirto laba iyo saddex hadday yihiin waa wax la xali kara laakiin agoon sii socota waxay ku fiicantaha anigala tahay meesha waa meesha aan ka wada nimid asalka aan ka nimid haddii wax la qabanaayo waxay ku fiican idoon la siyaasadayn oo aan hebel hebel gurubaha gudaha wadaan la dhihin si wada jir ah oo qiimo iyo sharaf leh iyo dadkan sidii lagu yaqaanay ah inta loo istaago arrintaas tilaa muuqata laga qaado laakiin talada aniga waxay igala muuqataa dadka matala dowladda nagu matala in inta loo dhaqaaqo meeshaan in la aado waa fududa laakiin dadkan manaqaa saqmi iyo waxbaa saaran waxbaa ka hortaagan anuma garanayno meeshaan way fuudda hawsheedu laakiin dadka inay hor kacaan la rabay ayaa waxay mashquul ku yihiin ayaga dhexdooda siyaasadaan mashquul iskula nahay wax kalaan mashquul iskula nahay loo jeedin marka ani waxaan leeyahay dumarka maanta adinkaa ogooshaan soo abaabusheen waa mahadsantihiin laakiin waxaan qabaa in aad guryaha tagtaan oo aad dadka madaxda no ah guryahooda ugu tagtaan saan sax ma ahan madaxna ku dhaqamaysiin